wuxuu uhi sheekhu haadihi darajatu darajadan dambe oo ah inaad ilaahay caabuddo adoo aaminsan inuu ku arko awgeed cinda ahli lcibaadati cibaadada dadka u saaxiibka agtooda adnaa waa ka hoosaysa min adarajati luulaa darajada hore oo ah inaad ilaahay caabuddo sida aragtidoo kale wa cibaadatu llahi subxaanahu wa tacaala cibaadada ilaahay la caabudaa hiya iyadu kamaa qaala ibnu lqayim raximahu llah sida ibnu lqayim uu yidhi wa cibaadatu araxmaani gaayatu xubbihi maca dulli caabidihi humaa ruknaani cibaadadu waa laba arrimood waa laba rukun bay ku taagan tahay maxabo iyo dulli cibaadada waxaa kalifaa waa laba arrimood jacayl aada u qabto ilaah subxaana wa tacaala iyo ilaahay naciimka uu diyaariyo abaalmarinta uu kugu talagalay arrinka labaad ilaahay oo subxaana wa tacaala aada isu dullaynayso ood u hoggaansamaysa haddii labadaa rukun laga waayo cibaadaba ma hadde haddaad salaadaada labada arrimood awgeed u samayn weydo cibaadadee noqon mayso arkaantii cibaadadu waa maqayin wuxuu yihi wa cibaadatu araxmaani ilaaha raxmaanka cibaadadiisu waa gaayatu xubbi waa jacaylka loo qabo halka u dambaysa maca dulli caabidihi iyadoo lala qabo dullaynta uu isdullaynayo ka ilaahay caabudaya ilaahay bimacnaa isu dullaynayo isu dhuldhigayo humaa labadani oo ah jacaylkaasi iyo dulligaa ilaahay la isu dullaynayaa ruknaani waa laba rukun oo cibaadadu ay leedahay falcibaadatu cibaadadu mabniyatun waxay ku dhisan tahay calaa haadayn ilamrayn labadan arrin bay ku dhisan tahay arrinkooda waa gaayat alxub jacaylka u dambeeya ood ilaahay u qabtid iyo naciimka u diyaariyey ka labaadna waa gaayatu dulli isu dullayn iyo hoggaansan iyo isu dhuldhig waa ka u dambeeya ood ilaahay u hoggaansanaysa fa fi lxubbi jacaylka waxaa ku jira adalab raadin baa soo gelaysa oo markaad jeclaato ilaahay waxaad jeclaanaysaa ilaahay la kulankiisa soo ma waad raadinaysaa arrinka noocaasiya markaad jannada jeceshahay dee jacayl qul waxba tari maayo laabudda waa inaad ku darta raadin shay qofku markuu jeclaado idaa axabba shay-an talabahu soo maha qofku shay markuu jeclaado wuu doonaa marka markuu laga cibaadado waxay ku dhisan tahay jacayl iyo dulli dee jacaylkaasi wuxuu keensanayaa alab in wixii la jeclaa la raadiyo la baadi doono wa fi dulli dulligaasoo rukunka labaadana waxaa ku jira alkhawf waalharam cabsida iyo oradka oo ilaahay subxaana wa tacaala markaad isu duleynaysa isu dhuldhigaysid arrinkaa waxaa ku jira inaad ka cabsanaysid ciqaabkiisa iyo cadhadiisa oad ka cararaysid arrinkaa fa haadaa kaasi huwa alixsaanu isagu ixsaankii wayaan fii cibaadati illahi caza wajal ilahay cibaadadiisa lagu sameeyo in cibaadada laga dhigo mid koobsanaysa kalgacayl iyo isu duleyn ilahay la isu dulaynayo ida kaana alinsaanu hadduu yahay insaanku yacbud allah mid ilaahay caabudaya calaa hada alwajh wejiga noocaasiyo u caabudaya fainahu sawfa yakunu wuxuu ahaan doonaa mukhlisan lilahi caza wajal mid ilaahay daraaddii cibaadada u qabanayu noqon doonaa waa dad cibaadadan u qabanayso jacayl ilaahay aada u qabto iyo dullayn ilaahay aada isu dullaynayso qasdi kale iyo qarad kaleo dhanba meesha uu ka baxaya maxaa soo hadhaya un ikhlaasku ilahay daraadii inaad u qabanaysa walaa yuriidu aanu la doonahayn bicibaadati cibaadaysa riyaan istus iyo walaa sumcatan iyo ismaqashiin iyo walaa madaxan ammaanna aanu doonahayn cinda naas dadka agtooda laga ammaano haddaad wanaag samayso dadku sidooda ay ku ammaanaan waa alxamdu lilah bishaarooyinka ayay ka mid tahay laakiin adigu marka hore cibaadada ha u samaynin si lagu ammaano wa sawaabun waxaa qofka agtiisa isku mid a iطalaca annaasu calayhi dadku inay arkaan am lam yaطalicuu iyo inaanay daalacanana arag baa isku mida waayo dadka awgood cibaadan u samayn maayo ee jacayl ilaahay uu u qabo iyo dullayn ilaahay uu isu dullaynaya ku kalifaya alkullu cindahu sawaa arrinkaasoo dhami agtiisa waa isku mid in la ammaano inaan la ammaanin in waxa weeyaan dadku ay arkaan iyo inaanay arag inay jeclaadaan dadku iyo inaanay jeclaan waxaaso dhan waxba kasoo qaadi maayo ilaahay ayuunbuu raalli ahashiisa raadinaya iyo jacaylkiisa wa huwa qofkaasi muxsinun muxsinu lcibaada cibaadada waa mid hagaajiye calaa kulli xaal intaha halkaas ayuu ku dhammaaday waxaanu soo wadnayey duruustii ka hadlaysay martabada saddexaad ee ka mida maraatibta diinta oo alixsaan inagoo tilmaanay ixsaanku inuu qaybsamo laba qaybood ixsaanu maca allah wa ixsaanu maca khalqi illah wuxuu idhi sheekhu isagoo darsigaasi soo ururinaya qultu waxaan idhi walkhulaasa waxay tahay khulaasada iyo soo ururintu ana alixsaana ixsaanku didu lisaa waa xumaan falista ama xumaynta waxaa ka soo horjeeda ayaa alixsaan la yidhaah oo alixsaan waa wanaajin waxaana ka soo horjeeda alisaa oo xumayna wa huwa ixsaanku qismaani waa laba qaybood qeybta koowaad waa ixsaanun ila alkhalqi waa wanaag loo sameeyo khalqiga qeybta labaadna waa ixsaanun fii cibaadati alkhaaliq waa wanaag lagu sameeyo allaha khaaliqa cibaadada la caabudayo fa ama alawalu ka hore miya wahuwa isagoo alixsaanu waa uu samafalka ila alkhalqi loo samafalee fa innahu yakuunu wuxuu ahaanayaa fii arbacati umuur afar arrimood ayaa khalqiga loogu samafalaya sida iyadoo sharaxanayna soo martay ta koowaad waa almaalu ta labaadna waa aljaah xoola in loogu samafalo iyo in weji loogu samafalo iyo alcilmu in cilmiga loogu wanaag falo iyo albadan inaad jidhkaaga wanaag aada ugu qabato khalqiga loo samafalayaana ma aha ibni aadamkoo qudha ee xataa makhluuqaadka kale in loo samafalo weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu soo maray nin neef gowracaya oo qoorta kaga taagan oo mididii ku dullisanaya waxa uu markaa ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aturiidu an tumiitahaa maytatayn waxaad doonaysaa inaad laba jeer disho marka hore mididaada soo afayso waxaa kaloo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla waida dabaxtum faaxsinu aldibxa waliyuxida axadukum shafratahu waliyurix dabixatah ilaahay subxaana wa tacaala ixsaan in loo sameeyo ama lagu sameeyo shay kasta dhexdiisa ayuu faral yeelay ee marka aada wax dilaysaan wax dilkiisa uu bannaan yahay qaabkaad u dilaysaan hagaajiya markaad wax gowracaysaanna qaabkaad wax u gowracaysaan hagaajiya midkiina mididiisa ha soo afaysta buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ha uga raaxeeyo neefkaasi uu gowracayo marka haakadaa sidaas ayaa islaamku uu farayaa in ixsaanka lagu sameeyo mucaamalo kasta wa ama athaani qeybta labaad miyaa wahuwa isagoo alixsaanu waa ixsaanka fii cibaadati alkhaaliq allaha khaaliqa cibaadadiisa lagu sameeye falahu martabataan laba martabadood buu isaguna leeyahy sia xadiidka rasuulkayna soo maray uu tilmaamay qeybta koowaad waa an tacbud allaha waa inaad ilaahay caabuddo kaannaka taraahu sidii ood aragtidoo kale wa haadihi tani waa cibaadatu aalib ka doonaya cibaadadiisa weeyaan liraxmatih ilaahay naxariistiisa doonaya iyo wa gufraanihi asturistiisa iyo dhaafitaankiisa waa derajada ixsaanka u sarraysa waana derajada qof diinta rumaysan oo raacsan uu gaadho ee ugu sarraysa inaad ilaahay caabuddo saad aragtidoo kale oo cibaadadaas waxay noqonaysaa mid arriga kuu kalifa uu yahay doonisaa doonaysa ilaahay raxmadiisa iyo dembi dhaafkiisa darajada labaad fa in lam takun taraahu haddaanaad arag fa inahu yaraaka isaga ayaa ku arka wey inaad ilaahay caabuddo waayo adigu haddaanad arag isaga ayaa ku arka wa haadihi tana cibaadatu alhaarib ka cararaaya cibaadadiisi weeye min cadaabi ilaahay cadaabkiisa ka cararaaya iyo wa niiraanihi ilaahay subxaana wa tacaala naarihiisa oo waa darajo darajadaa hore ka hoosaysa sida ibnulqayim uu tilmaamay raximahu llahu tacaala sheekhuna uu ka soo raray darsigii hore aynu qaadanay markaa darsigaa sharaxiisa hore ayuu inoo soo maray darsigeenna cusub wuxuu yihi sheekhu raximahu llah wa xafidah tacriifu tawxiid tawxiidka summadiisa macanaa tawxiidku maxaa u yahay maxaa summadu ah ee culumta kale lagaga soocaa ee lagu garta tawxiidkuna waa mawduuca kitaabka uu ka hadlayo waa alqowl almufiid fi adilati tawxiid wuxuu idhi atawxiidu tawxiidku luqatan luqa ahaan marka la eego macnihiisa macnaha luqada carabta uu ku leeyahay waa masdaru waxada ficilkaasi mudaaric ee maadi ee waxada ah waa masdarkiisii yuwaxidu waxada wuu keliyeeyey yuwaxidu wuu keliyeynaya ay tafsiirkiisuna waxa weeyaan jacala shay-a shaygii wuxuu ka dhigay waaxidan mid keli mid keliya markaa qofka marka le ilaahay tawxiidkiisa ku dadaal oo la kaalay oo ku dhaqan macnaheedu waxa weeyaan keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala ilaali wa sharcan sharciga marka la eego macnaha uu ku leeyahayna huwa tawxiidku ifraad ullah waa ilaaha in lagu gaar yeelo fii rububiyatihi rabbinimadiisa aloodhaa rabbinimadiisa isaga ayaa la gaaro cidi lama wadaagto iyo wa uluuhiyatihi macbuudnimadiisa waa in lagu gaar yeeloo la yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala kelidii ayaa cibaado xaq u leh cidna lama wadaagto wa asmaa'ihi waa in ilaahay lagu gaar yeelo magacyadiisa wan wanaagsan iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa dhammayska tiran wa xukmihi ilaahay xukumkiisana waa in lagu gaar yeelo oo la yidhaahdo ilaahay baa subxaana wa tacaala kelidii wax qadara oo xukumka qadariga ilaahay isaga ayaa iska leh ilaahay kelidii ayaa wax xalaaleeya waxna xaaraantimeeya oo xukumka sharciga ah dejintiisa rabbi subxaana wa tacaala kelidii ayaa iska leh in ilxukmu ilaa lilah amara an laa tacbuduu ilaa iyaah markaa tawxiidku waa keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi sheekhu iclam ogow akhi lmuslim walaalkayga muslimkaa wafaqanii allahu wa iyaak ilaahay dariiqa xaqa hay waafajiyo aniga iyo adigabe ana alinsaana insaanku laa yakuunu noqon maayo min ahli tawxiid tawxiidka dadkiisa ka mid noqon maayo tawxiidkii alkhaalisi ee badaxa tirnaa ilaa idaa afrada allaha ilaahay inuu ku gaar yeelo mooyaane bijamiici anwaaci alcibaadaat cibaadaadka dhammaantood noocyadooda oo dhan oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu xaq u leeyahay uu aamino arrinka caynkaasi in camal ahaan iyo ficil ahaan uu u muujiyo u sameeyo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi aliflaamra kitaabun weeye kani qur'aanku uxkimat aayaatuh aayaadkiisa la sugay oo la idqaaniyey oo wax iska hor imaad ah iyo wax khalada iyo wax baadilitoon aanay ku jirin uma dabeetana fusilat aayaadkiisa la kala dhigdhigay oo qaarba mar la soo dejiyey qaarbana mawduuc gooniya ay ka hadlayaan min ladun ilaah agti ayuu ka ahaaday xakiimin ah mid wax xukuma xukumkiisaasina xikmad uu ku dhisan yahay oo khabiirin xogogaal aho waxba aanay kaga qarsoonayn caalamka iyo cidda ku nooltoona oo arrinkooda daahirkaa muuqda iyo kooda qarsoon boog alkhabiir huwa aladii yaclam yaclam bawaatina alumuur khabiir waxaa la yidhaha ka garanaya og arrimaha waxa weeyaan guntooda iyo hoostooda anlaa tacbuduu buu ilaahay amray inaydaan caabudin ila allah ilaahay mooyaane cid kale inanii anigu haddaan rasuulka ahay lakum idinka waxaan idiin ahay oo minhu ilaahay idinka ahay nadiirun mid digaa oo bashiirun bushaareeya ah oo ciddii waxa weeyaan xumaan samaynaysana waa u digayaa ciddii wanaag samaynaysana waa u bushaaraynaya qur-aankuna labadaasi ayuu ka kooban yahay annadaaratu waalbashaara waa baatil markaa labadaa midkood in lagu gaabsado oo dadka looga waramo uun cadaabka iyo digniinta oo qudha oo ilaahay naxariistiisa subxaanahu wa tacaala iyo fadligiisa aan lalaba soo hadal qaadin waxaa kaloo iyaduna baadila in lagu gaabsado uun bishaarooyinka iyo fadliga ilaahay uu sheegay iyo jannada ka warankeeda oo qudha sida ay sameeyaan bacdu aljamaacaat in dadka looga warramo uun fadaa'isha iyo tarkiibka oo qudha man salla albardayni dakhala aljanna un loogu celceliyo oo lalaba soo hadal qaadin cadaabka iyo cadhada ilaahay ka ratimaysa aqwaasha iyo afcaasha xun ee la samaynayo waa khalad dariiqadii qur-aanka way khilaafsanta inanii lakum minhu nadiirun wa bashiir qur-aanku marka uu sheego waciidka cadaabka iyo waxaa cadaabka uu ka dhalanayo waxa uu sheegayaa ilaahay fadligiisa jannada iyo raxmadiisa iyo waxa lagu helo saasuu labada isu garab wadaa waayo qofkii waxaa loo baahan yahay inuu labadaasi ku dhex noolaado rajaagaa rajada iyo damaca ilaahay naxariistiisa uu ka qabo iyo cabsidaasi uu ka qabo ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa sida shimbirku labadiisa garab uu ugu dhex nool yahay oo shimbirku aanu u duuli karin haddii la waayo labadiisa garab mid ka mid a qofkuna waa saas oo kale haddii labadaasi mid ka mida la waayo toosnaan qofkii laga heli maayo ee laba arrimood unbuu ku dhacayaa haddii rajadii laga waayo waxaa dhacaysa qofku inuu naxariista ilaahay ka quusto taasina waxay keenaysaa qofku marka dambe inuu diintaba ka baxo hadduu naxariista ilaahay ka quusto haddii qofku waxa weeyaan uu cadaabkii ilaahay iska ilaabo iyo ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabaha addoomaha ugu goodiyey taasi waxay keenaysaa addoonku inuu isdhigto oo dabeeto xumaanta waxa weeyaan uu iska dhex dabaasho markaa shaahidka aayadda ku jira waxa weeyaan anlaa tacbuduu ila allah qur-aankan waxyaabaha loo soo dejiyey waxaa ugu weyn asbaabta loo soo dejiyey tawxiid allah ilahay keliyeyntiisa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi walaqad arsalnaa waanu diray nuuxan nuux ilaa qowmihi baanu u diray isagoo nuuxle innii lakum anigu waxaan idiin ahay idinka nadiirun diga mubiinun oo warkiisu uu cad yahay inuu xaq sidaana ay waadix tahay anlaa tacbuduu baan idinku digayaa inaydaan caabudin ila allah innii anigu akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa haddaad arrinkaasi samayn weydaan cadaaba yawmin aliim maalin kulul cadaabkeed baan idinka baqayaa waa yowmu alqiyaama saasuu nebi nuuxna markaa qowmkiisa ugu baaqaayey inay ilaahay oo qura caabudaan subxaana wa tacaala wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi wadkur waxaad xustaa akhaa caadin reer caad walaalkood bal xus id waqti andara qowmahu bilaxqaaf qowmkiisa uu u digay iyagoo ku nooloo deganaa meeshaa la idhaahdo alaxqaaf alaxqaaf waa mantiqatun bixadramuut fi lyaman waa mantiqo ku taalla meesha xadramuut la idhaahdo ee yaman ka tirsan waqad khalat waa horraysa buu leeyahy rabbi annuduru digniinihii waa horreeyeen min bayni yadayhi isagoo hortiiya o min khalfihi dabadiiba waa tagtay oo isaga hortiina rag digaal la diro rasula isaga dabadiina saas oo kale waxaanay dhammaantood lahaayeen anlaa tacbuduu war ha caabudina ila allah allaha xaqa mayna cid kale ha caabudina inii akhaafu calaykum waxaan idinka baqayaa cadaaba yawmin cadiim maalin weyn cadaabkeed baan idinka baqayaa marka tawxiidka macnihiisa aayaadkaasi ayaa bayaamiyey inuu yahay keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala lagu keliyeeyo cibaadada wuxuu ihi sheekhu walaa yakuunu linsaanu insaanku noqon maayo min almutabiciina kuwa raacsan lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay itibaacan raacitaan oo saadiqan dhab ah ilaa idaa afrada inuu ku gaar yeelo mooyaane rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bilmutaabaca raacitaanka oo cidda sharciga iyo diinta uu ka qaadanayo iyo waxa ilaahay lagu caabudayo loogu dhowaanayo uu ka dhiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cid kastoo timaada hadalkooda uu bandhigo sunnada rasuulka hadduu waafaqana uu sunnada qaato haddii uu qowlkaasi sunnada khilaafana uu iska tuuro qofku qowlkaa sunnada khilaafsan fakamaa sida annanaa inagu laa nacbudu aynaanu caabudahayn ila allaha ilaahay mooyaane oo taasi ay tahay keliyeynta ilaahay cibaada lagu keliyeynayo fakadalika sidaasi oo kale laa natabicu raaci mayno ilaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay mooyaane oo ilaahayna waxaynu ku keliyeynaynaa cibaadada rasuulkana waxaynu ku keliyeynaynaa raacitaanka iyo ku dayashada qofkana waxaa loo baahan yahay camal kastuu samaynaayo inuu labadaas su-aalood iska weydiiyo limaada acmal wa kayfa acmal maxaan u qabanayaa camalkan ilaahay daraaddii ma tahay iyo wa kayfa acmal sidee baan u qabanayaa sidii rasuulku u qabtay calayhi salaatu wasalaam ma u qabanayaa cibaadada mise si ka duwan cibaadaha samaynin xataa tas'ala nafa nafsaka haadayni su-aaleyn ilaa naftaada labadaas su-aalood aad weydiisid qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaaya in raacitaanka rasuulka lagu gaar yeelo qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaah inaad jeceshihiin faatabicuunii iraaca anigoo nebi maxameda oo bal jacaylkiinaasi ficil ku muujiya yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan haddaad rasuulka raacdaan oo yakfir lakum ilaahay waa idiin asturiyo waa idiin dhaafi dunuubakum dembiyadiina wallaahu ilaahayna gafuurun raxiim waa mid addoonka astura una dhaafa oo marka la dhaha gafuur labada macno ayuu koobsanaya waa sitru maca almujaawaza asturitaan iyo dhaafitaan oo raxiimu naxariis badan oo naxariistiisu ay tahay mid khalqiga soo gaadha shaahidka aayadda ku jira waxa weeye rasuulka kelidii in la raaca ay waajib tahay cid kaloo ilaahay uu amray in si gooniyo istiqlaalan loo raaco waxa weeyaan oo shaksi ahi ma jirto oo aanay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartee laa yu'minuun rumayn maayaan iimaankii xaqa ahaa ee waajibka ku ahaa oo weli lama iman ilaa goorma xataa yuxakimuuka ilaa adiga xaakim ay kaaga dhigtaan fii maa shajara baynahum waxaa iyaga dhex mara ee khilaafa dhexooda yimaada waata koowaad uma dabeetana laa yajidu aanay ka helin fii anfusihim naftooda xarajan cidhiidhi ay ka cidhiidhtoomayaan mimaa qadayta arrinka aada xukuntay waa arrinta labaad arrinta saddexaad oo wayusallimuu ay sii daayaan oo bimacnaa aanay hor istaagin xukunka ilaahay tasliiman sii day idhaan saasoo ilaahay muu xukumin waanu hoggaansanahay ilaahay waxa uu nagu xukumay waxaanaan ognahay in wanaagayga iyo maslaxada iyo khayrkayagu saas waxa weeyaan uu ku jiro marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa in xaakim looga dhigto fii kulli sagiiratin wa kabiira ilahayna wuxuu ihi subxaana wa tacala fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir dalika khayru wa axsanu ta'wiila arrin kastoo idin dhex mara ama arrin adduunya ha noqdo ama mid diineed ha noqdo ama mid shaksiya ha noqdo ama mid qabaa'il dhex yaalla ha noqdo ama mid mujtamacaad dhex yaalla ha noqdo ama mid dawlada dhex yaalla ilaahay u celiya iyo rasuulkiisa yacnaa qur-aanka u celiya ilaahay subxaana wa tacala si loogu celiyo in qur-aanka loo celiyo rasuulkana markuu noolaa isagaaba loola noqonayo marka uu dhintayna sunnadiisii laga dhaxlay baa taalla haddaad tihiin kuwa muuminiin oo ilaahay qiyaamaha rumaysan saas sameeya buu yihi rabbi subxaana wa tacaala iimaankiinu taa idinku kalifo arrinkaasaana khayrkuu ku jira haddaad moodaysaan in meel kale wanaaguu yaallo wa axsanu ta'wiila cidhibta dambana arrinkaasi ayaa u wanaagsan oo ka horumar iyo wanaag lagu gaadhaya waa kaa weyaan mid kale ha moodina wuxuu yihi sheekhu adilatu tawxiid tawxiidka adiladiisa bimacnaa adilada tusinaysa in tawxiid lafdiga noocaasiyo in la isticmaalaa xaq ay tahay waayo dadka qaarkood baa odhanaya tawxiidkanaad ku celcelinaysaan wax jira maaho adiladaba kuma jiro waaba erey cusub oo soo darriya bay iska odhanaya hadday doonaan waana dadka waxa weeyaan ereygo qura kama boodsane macnihiisa ayaa ay ka boodsan yihiin wa ajacala alaalihata ilaahan waaxida arrinkoodu markaasi ayay doonayaan ereygan iyo macnaha uu xambaarsan yahay oo ilaahay keliyeyntiisa ahba in la isla tuuro marka lafdigaasi atawxiid oo masderkaasihi uu ku soo arooray sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam saasoo kale qur-aanka waxaa ku soo arooray dee tasaariiftiisa ficilka maadi ee waxa weeyaan uu maalan masderka u yahay kadalika waxa weeyaan waxaa soo arooray isam ahaan iyo magac ahaanna waa ugu soo arooray qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi qul huwa allahu axad waxaad tidhaahdaa ilaahay waa mid keli ah oo cid wax la wadaagtaanay jirin allahu ilaahay asamadu waa ka addoomuhu ay u baahan yihiin ee baahiyahoodaoo dhan isaga xaggiisa ay u rafciyaan isaga ay weydiistaan ilaahay waa ka sayidka ah ee sharafta leh ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka iska leh maamulka macaanidaasoo dhan asamad waa koobsanaya lam yalid ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba ma dhalin beenin la beeninaya waxay sheegteen nasaara awgeed walam yuulad lamana dhalin beenin la beeninaya waxa ay sheegteen bacdu qabaa'il alcarab sida mufasiriinta qaarkood ay tilmaameen walam yakun lahu kufuwan axad midna ma aanu ahaanin mid ilaahay u dhigma shaahidka markaa ku jira aayadda qur-aanka waa in la yidhi allahu axad iyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu yahay mid keliya in la tilmaamay oo ilaahay subxaana wa tacaala mid lamidi ma jiro daatadiisa iyo ficilkiisa iyo xukumkiisa cid cibaado la wadaagta cid la wadaagta waxa weeyaan maamul caalamkan uu maamulo cid la wadaagta magacyadiisa wan wanaagsan iyo sifaatkiisa dhammayska tira wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu uhi waidaa dakarta marka aada xusta waidaa dakarta marka aada xusta rabbaka rabbigaa fi lqur'aan qur-aanka aada ku xusto waxdahu kelidii oo aad tidhahdo war ilaahay oo qura hala caabudo cid kale lama caabudi karo waa shirki iyo ikhlaas daro wallow way jeesanayaan kuwan mushrikiintahay calaa adbaarihim dabooyinkooday ka jeesanayaan nufuuran arag orod iyagoo ku suganoo naafiriina yaacay oo tawxiidkaa maqalkiisa ka yaacaya waa sida ay ku sifaysan yihiin in fara badan oo ka mida dad dadka islaamka oo nisbo sheegta marka tawxiidka laga hadlo la dhahdo waar ilaahay ha la keliyeeyo oo la iska daayo qubuurta lagu dawaafayo ee la baryaayo ee wax la weydiisanaayo ee inay wax tarto ama wax dhibi karta la aaminay oo ilaahay oo qura ha la baryo isaga ha lagu xidhnaado dad fara badan baa hadalka noocaasi aan maqli karin oo orad isdhigaaya marka la sheego salaf bay leeyihin cid bimacnaa arrinkaa uga horraysay bay leeyihin oo ka ilaahay qur-aanka ku sheegay wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi waidaa dukira allahu ilaahay marka la xuso waxdahu kelidii oo tusaalahaan qofkii markuu cid bari idhaahdo ilaahay uu baryo oo qura oo sheekh hebelow ama sanam hebelow uu xagga dambe ka raacin waayo ishma'azat waa ay didaysaa quluubu aladiina kuwii quluubtoodu laa yuuminuuna bilaakhira aan aakhira rumaynayn oo ilaahay oo quraha la caabudo marka la idhaahdo kuwa quluubtoodu way didaysaa waidaa dukira aladiina kuwii marka la sheego min duunihi ilaahay sokadii ay weynaynayeen ay caabudayeenna idaa hum yastabshiruun mise waaba iyagoo faraxsan oo bushaaraysanaya dad fara badan ayaa qowlka ilaahay uu ku dhaboobaya oo hadday maqlaan adigoo leh waar ilaahay oo qura bari oo carruur weydiiso oo roob weydiiso oo nabadgelyo weydiiso oo baadida kaa maqan inuu kuu soo celiyo weydiiso oo qofka kaa xanuunsanaya inuu kuu shaafiyo weydiiso ee wuxuu kuodhanayaa ma awliyadaad diidan tahay awliyadiina xaggaad kaga tagta haddaad tidhaahdo wallaahi waar sheekh hebel waxbaa laga arkay baadidu markay kaa lunto waxaad tidhaahon sheekh habaadirow baadidaadana kugu hadlaynaya noo soo hoy markaana farxad ayaa ula dhacaya wuxuu leeya wallahi ninkani waa nin raga awliyada wuu ogolyahay shirkiga noocaasi ah ee isagu wuxuu u yaqaanaa ogolaansho la ogolaaday awliyadii wa qaala tacaala ilaahay wuxuu uhi dalikum arrinkaasi wuxuu ku dhacay biannahu idaa duciya allah ilaahay markaa loo yeedho waxdahu kelidii kafartum waad gaaloobaysa waxaad leedin may baryada yaan ilaahay qura lagu koobsanin ayaad odhanaysaan ee hala raaciyo wax kale wain yushrak bihi haddii cid loo shariik yeelo cid baryadaa laga dhaxaysiiyana tu'minu waad rumaynaysaano waxaad leedihin diinta noocaasi waan ogolay ila mushrikiintu way ogolaayeen ilaahay cibaadadiisama inay diidanaayeen baad moodaysa iyo in ilaahay la baryo may diidanayn laakiin maxay diidanaayeen in ilaahay lagu gaar yeelo oo waxaan kaleo dhan la yidhaha waxooda waxba kama jiraan marka diintaa iska qooshkaa laftooda way ogolaayeen ee ah shirkiga iyo dee tawxiidkaasi isku dhex jira oo la idhahdo ilahayna waynu caabudaynaa wax kalena waynu caabudaynaa oo waan raacinaynaa laakiin waa taxadhigga loo jira la yihi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna ma kaaf kaafiriintahay anuu caabudi maayo waxaad caabudaysaan idinkuna ilaah aan caabudaya kuwa caabudaya kelidii ma tiidina dee wax kala daba wadaan markaa qofka muslimkii maaha inuu ogolaado ansaaf alxuluul meel dhexaa la isugu yimaado oo bimacnaa tanna waxaa laga qaata tanna waxaa laga qaata ilaahayna waa baryayna cid kalena waa baryayna faalxukmu xukumku lilaahi ilaahay buu usugnaaday ilaahay alcaliyi ee sarreeyey ee alkabiiri weynaa ilaahayna dee wuxuu xukumay in kelidii la caabudo cibaadada la caabudaayo cid kale oo si gooniya loo caabudayo ama ilaahay cibaado laga dhaxaysiinayaana ay shirki tahay wuxuu ihi sheekhu waa shaahidu min alaayaat daliilka aayaadka ku jira waxa weeyaan axadun lafdiga axade kusoo arooray aayadaha hore iyo wawaxdahu oo kusoo aroortay labada aayadoo dambe wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay lamaa bacatha markuu diray mucaadan ila alyaman mucaad markuu yaman u diray rasuulku mucaad iyo abu muusa alashcari ayuu khuruuj u saaray ila alyamana mucaad iyo abu muusa alashcari marka khuruujkaa loo saaray may ahayn laba nin oo caamo ah oo dadka ay u tegayaan waxba aan u kordhinahayn ee hortoodun faraha taagtaagayo ilaahay baa buuraha abuuriya ilahay baa samada abuuray abuuray la soo hor istaagaya mucaad wuxuu ahaa ka rasuulku uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu imanayo yowma alqiyaama isaga oo ka horeeya fuqahada iyo culimada dhagax la tuuray bimacnaa meesha uu gaadho tuurma inta dhagax lagu gaadhsiiyo fiqiga noocaas u xambaarsanya mucaad waa talabaadee rasuulku mu odhan calayhi salaatu wasalaam mucaad iyo abu muusa alashcari dadka uga sheekeeya fadaaisha un oo ha la soo hadal qaadina tawxiidka iyo shirkiga iyo waxyaabaha ilaahay sokaday ay caabudayaan ee rasuulku halkuu ka bilaabay yidhiba waa tawxiidka wey rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu odhan dadka uga warrama jannada un ee wuxuu tilmaamay dadka waajibaadka saaran inay uga warramaan oo arkaanta islaamka dadka ay u sharaxaan marka ayna mucaad iyo qofka waxa weeyaan isagoo caamiya iska dhaqaaqaaya oo dad aanu waxba usoo kordhinahayn bal laga yaabo inaanu afgaranahaynba odhanaya diin baan waxa weeyaan soo gaadhsiinaya waa iskhilaafsan yihin markaa khuruujka noocaasiya iyo khuruujkaasi uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa u saari jiray manay soo aroorin marnaba inuu rasuulku nin caamiya yidhi oradoo khuruuj baxoo diinta dadka soo gaadhsiin muxuu soo gaadhsiin isagaan waxba hayninbe manay soo aroorin rasuulku intuu nin caalimo diray inuu kuwa caamaana raaciyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa soo aroortay kuwii quraada ahaa ee qur-aanka yaqaanay inuu diray oo yidhi dad qur-aanka soo bara waxaa soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada kuwii fuqahada ahaa inuu diray sida mucaadi ibnu jabal abu muusa alashcari oo qaarino ahaa kadalika caliy bin abi aalib oo isagana yaman uu diray mar kale qaala lahu rasuulku wuxuu ku yihi mucaad markaa yamanu u diray inaka adigu taqdumu waxaad u tegaysaa calaa qowmin oo min ahli lkitaab dad kitaab horu haystay ah oo dee diin samaawiya marka hore lagu soo dejiyey falyakun ha noqdo awala maa shayga u horreeya tadcuuhum aada ugu baaqaysaa ilaa an yuwaxidu allaha tacaala inay ilaahay keliyeeyaan waayo wax kastoo loogu baaqaa dee waxba tari maayan haddaanay taasi jirin jasad bilaa madaxi miyuu socon karaa miyuu noolaan karaa dee cibaado bilaa tawxiidina waa sidaas maxay tari isagoo qabriga dul fadhiya inaad tidhaahdo man salla albardayn dakhala aljanna wax allaale wuxuu camal wanaagsan sameeyo bardayn iyo mid kaleba waxaa burinaysa shirkigaa uu sameynayo ilaah iyo sheekh heblowda u hayo ka saar horta shirkigan si camalka wanaagsan aad u sheegaysaa waxa weeyaan uu ugu badbaado markaa tawxiidka marka ugu horraysa ugu yeedh buu ihi tawxiidku waa awalu shay markaa dadka loogu baaqayo dadka qaarkood baa laga yaaba inay yidhahdaan oo dadku soo kuwan muslimiinta ah maxaa tawxiidka lagaga celcelinaya taa jawaabteedu waxay tahay qur-aanka kariimka ahi dee gaaloo qura lama hadlayo ee gaal iyo muslimba waa la hadlayaa waana adigaa arkana sida tawxiidka aayaadkiisa ay uga hadlayaan waa talabaadee rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu madiine tegay ee uu muslimiintii dhex tegay iyo saxaabadii ansaartii iyo muhaajiriintii mu odhan arrintii tawxiidku imika way dhammaatay oo dadkii muslimiin bay noqdeen ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkiibuu kasii waday ilaa maalintuu dhimanayaba wuxuu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiya'ihi masaajid caaishana waxay leedahay yuxadiru mima sanacuu yahuud iyo nasaare ilaahay nacdab dushooda ha saaray uhi rasuulku qubuurtii ambiyadooday masaajida ka dhigteen caaisha waxay leedahy rasuulku wuxuu sidaa u leeyay ummaddiisa ayuu uga digayaa waxa ay sameeyeen uu leey waxaasoo kale ha samaynina markaa dadka laga dhex waayi maayo mid u baahan tawxiidka oo waxay ka maqan yihiin waa talabaade kan xataa tawxiidka haya in loogu celceliyo u baahan yahay oo shirkiga looga digo si aan u simbiri raxan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shirki baa looga baqayay cid walba haddana waata loogu qoys quusgooye la yidhi lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakunana min alkhaasiriin haddaad shirki samaysa nebi maxamedow waa nebi maxamed baa lala hadlaya camalkaagu waa uu buri kuwa khasaare baanad ka mid noqon xadiidka bukhaari baa soo saaray iyo muslim hada lafd lbukhaari وعن طارق بن هاشم رضي الله عنه قال وxu i سمعت waxaan مقلay رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم oo يقول leh من وxd اللaهa ka إilaahay keliyeeya oo cibaadada ku keliyeeya oo وkفra ku gaalooba oo ka bari noqda bima يucbad waxaa la caabudaya min dunihi ilahay sokadi xaruma maalhu maalkiisaa xaaraam noqonaya oo in la qaato isagoo raalli ka ahayn ay xaaraam noqonaysa wa damuhu dhiiggiisa ayaa xaaraam noqonaya in la daadiyo oo loo daadiyo si aanu sharcigu ogolayn wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allahi caza wajalla ilaahay bay u taalla oo tawxiidkaa uu muujisanaya haddaanu ka dhab ahayn oo qalbiga nifaaq iyo shirki uu uga buuxo innagu ila qalbigiisa ma ynaan jeexina taa ilaahay baa ka xisaabinaya innaga waxa uu inoo muujistay ee tawxiidka ayuun baynu kula dhaqmayna asalkuna waa sidaa qofna adiga laguma dirsan maa fii qalbi waxaa qalbigiisa ku jira uu niyad wanaagsan yahy uu niyad xun yahay toona waxaa adiga maxay dadka aad kula dhaqmaysaa maa yadharu minhum waxaa ka muuqanaya qofku wanaag ka muuqdana waa muxsin baad leedahay waa wanaag sameeye qofka xumaani ka muuqatana waa musi waa xumaan sameeye wey akhrajahu muslim shaahidku waa man waxad allah qofka ilaahay keliyeeye inay keliyeyntu halkaana kusoo aroortay وعن بن cمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi rasuulku buنya الإسلام iسlاamka waxaa lagu dhisay عalى خمسi شaن tiir baa lagu dhisay عalى أn يوxd الlah ilahay la keliyeey weeyaan tiirka koowaad keliyeynta ilaahay weeyaan tiirka koowaad ee iسlaamku uu ku dhisan yahay oo haddii keliyeyntaa la waayo kuwa dambe o dhami waxbaanay tar ahayn iyo waiqaami salaati salaada ogitaankeeda waa tiirka labaad waitaai zakaa zakada dhiibitaankeeda wa sawmi ramadaan iyo walxaj waa arkaantii islaamka wey akhrajahu lbukhaari wa muslim shaahidku markaa waa islaamka tiirka uu ku dhisay inay tahay tawxiid ullah calaa an yuwaxad allah wa can cabdillahi bni camr ibn alcaas radia allahu canhuma ana alcaas ibnu waa'il ninkaa la odhan jiray ayaa nadara wuxuu ku nadray macnaa naftiisa uu ku waajibiyey fi ljaahiliya waktigii jaahiliyada jaahiliyada waxaa la idhaahdaa wixii islaamka ka horreeyey wax kasta oo islaamka khilaafsanina waa jaahiliyo waayo dee cilmi daray ku dhisanta jahliguna waa laba jahli ah cilmi daro iyo jahli ah camal daro oo qofkii oo wixii uu garanayay ku camalfali waayo jahli buu qur-aanku ku tilmaamay inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaala waxay saxaabadu yidhaahdeen ilaahay laguma caasiyin ilaa biljahl muxuu jaahil ka noqday qofkani ila waxaan inay xaaraam yihiin waa garanaya uu samaynayaae ilaahay cadamadiisii buu dee jaahil ka noqday oo ilaahay weynidiisa haddii ay qalbigiisa waxa weeyaan tahay mid ku jirta sidii loo baahnaa macsiyadan muu sameeyeen ilaahay weynidiisu markaa ka noqday jaahil ilaahay ciqaabka uu diyaariyey cidda camalkaa samaysa u diyaariyey cadhada ilaah ayaa waxa weeyaan jaahil uu ka noqday marka ninkaasi waxa uu ku nad saasoo kale waxaa jahli ah dee aqoon darrada cilmi dar iyo aqoon dar labadaba jahli buu qur-aan ku tilmaamay wuxuu ku nadray an yadxar an yanxara inuu gowraco ama uu dhuunta ka liso mi'ata badana boqol waxa weeyaan geela oo naxrigu waa halkaa dhuunta marka lagu dhufto dabxiguna waa gawrac caadiga halkaa dee cunaha laga gowracayo wa bilmunaasaba geela waxa weeyaan naxrigaasi in lagu sameeyo ayaa fudud oo fiican qaabka loo gowracayaana waa fudud yahay oo isagoo inta hal lug loo laabo sida dee kusoo aroortay qur-aanka saddex ku taagan ayuunbaa hal mar dhuuntaa lagu dhufanaya wa iska duulayaan geelan budka iyo biraha lala daba ordaya de waa khalad sidan ixsaankiibaba khilaafsanta ti kale waxaa laga yaaba neefkiiyo ku dhufashada horeba ay ka raacdo dhintayba in la gowraco sidaa fudud baa markaa loo gawrici karaa oo sharcigana waafaqsan wa ana hishaam ibnu lcaas ninkaa la yidhaahdaa naxara waa waa waa dhuundhabay xisatahu qaybtiisii oo khamsiina badanah boqol waxa weeyaan konton geela ahayd wa ana camranna yani hishaam ibnu lcaas iyo camr ibnu lcaas walaalay ahaayeen aabbahood weeyaan markaa ka ku nadray inuu boqol geela boqol uu waxa weeyaan gowraco fi ljaahiliya weliba marka aabbahood arrinka noocaasiya dee way markuu dhintay bay dooneen inay ka gudaan ninka hishaam la idhaahdaa isagu waabuu horu marsaday isagu kontankiisii mar hore ayaabuu ka soo baxay wa ana camrana sa'ala nabiya sala allahu alay wasalam can dalika nebigu arrinkaa weydiiyey markuu islaamo faqaala wuxuu yihi rasuulku amaa abuuka aabbaha miya falaw kaana hadduu ahaan lahaa aqara mid qiray bitawxiidi tawxiidka mid qiray hadduu ahaan lahaa oo fa sumta aada soomi lahayd oo wa tasadaqta canhu isaga aad ka soomi lahayd oo wax aad ka sadaqadaysan lahayd nafacahu dalika arrinkaasi waxbuu ku tari lahaa laakiin waxay macnuhu mar haddaanu tawxiidkii qirin haddaad ka soonto iyo haddaad waxa weeyaan sadaqad aada ka bixisid wax allaale wuxuu arrinkaasi ka tarayaa ma jiro markaa dadka dhintay waxyaabaha gaadhaya waxaa ka mid ah ee sadaqadaasi loo bixinayo maalan waalidka waladkiisa uu bixinaayo ilaahay daraaddii intuu bixiyo ajarkeedana uu niyoonayo in la siiyo waalidkii saasoo kale haddii soom lagu lahaa soomu nadrin oo kale in laga gudo ducadaa loo ducaynaya wahaa kada rawahu imaamu axmed baa xadiidka wariye wa saxiixu lalbani qultu waxa uhi buuri sheekhu fii hadihi adila adilada waxaa ku jira raddun raddin la radinayo cala aljuhaali kuwa juhaasha aladiina kuwaasoo yunkiruuna tawxiid tawxiidka diiday odhanaya lafdu tawxiid sababuu soo aroorinba qur-aanka iyo sunnada aqsaamu tawxiidi arbacatun buu uhi sheekhu tawxiidka qaybihiisu waa afar marka dadka qaarkood baa yidhaahda oo haddii laga tawxiidku waa saddex ama waa afar macnaheedu ma waxa weeya saddex ilaah baa jira iyo ma afar ilaah baa jiraba laa ka la waxidaya la keliyeynaya waa ilaah qura laakiin qaabka loo keliyeynayo waddooyinka loo maro keliyeyntiisa ayaa dee fara badan soo shan haddii tidhaahdo salaaduhu waa shan miyay ka dhalanaysaa shan ilaah baa loo tukadaa miyay ka dhalanaysaa ka dhalan mayso dee ilaah qura baa loo tukadaa laakiin salaadaha loo tukadaa shana tanna waa tii oo kaleo ilaah qura ayaa la keliyeeyaa laakiin qaabka loo keliyeeyo duruqda lagu keliyeeyo de ayaa fara badan iyo dhinacyada waxa weeyaan ay waajibka tahay in laga keliyeeyo marka waa afar buu ihi sheekhu iclam waba bu ihi akhi muslim walaalkayga muslimkaada tabatani allahu ilaahay hay sugo iyo wa iyaaka adigaba cala alxaqa haynagu sugay ana tawxiida tawxiidku yanqasimu wuxuu u qaybsamaa ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood wa hiya waxa weeyaan waa ta koowaade tawxiid rububiya ilaahay rabbinimadiisa in lagu keliyeeyo oo aan rabbinimadiisa cid aan laga dhaxaysiin waa ta labaad tawxiid aluluuhiya ilaahay cibaadada in lagu keliyeeyo waa ta saddexaade tawxiid alasmaa'i wasifaat ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa in lagu keliyeeyo oo ilaahay loo sugo magacyada wan wanaagsan uu leeyahay iyo tilmaamaha uu leeyahay iyadoo la aaminsan yahay magacyadiisa iyo sifaatkiisao kale inaanay cidno lahayn ka afraadna waa tawxiid almutaabaca oo macnihiisu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaanka in lagu keliyeeyo wa hadihi alaqsaamu alarbaca qaybahan afarta ahina kulluhaa dhammaanteed mawjuudatun waa mid joogta oo laga helay fii suurati alfaatixa suuradda faatixada ee salaadda aynu ku tukanno waana suuradda qur-aanka ugu weyn sida rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari wariyey waa suuradda qur-aanka ugu weyn wax kalena lamay weynaano waxay la weynaatay tawxiidkaasi ay xambaarsan tahay ilaa qur-aanka kaloo dhanba waa weyn yahay waa hadalkii ilaahay inay ka weynaato waxaa kale mawduuc ay ka hadlayso iyo tawxiidka ay xambaarsan tahay waana suuradda rasuulku uu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay tahay ruqya mid bimacnaa qofka xanuunsanaya in lagu tufa ay tahay ilaahayna subxaana wa tacaala shifaa iyo dawo uu saarayo saa ogeed baa ibnulqayim wuxuu yihi sanad baan maka joogi oo xanuunno fara badani ay soo mareen oo naftayda iyo dadka xanuunsanaya in yimaadaba wax kale aanan ku dawaynahayn faatixadaasi mooyaane suurat lfaatixa laakiin de isaga laftiisa ayaa sheegay oo faatixadu iyada lafteedu waa dawo laakiin dawadaasi waxa ay ku xidhan tahay waxtarkeedu dhakhtarka qoraya ee cid dadka u sifaynaya ee dadka ku dawaynaya siduu yahay iyo ka lagu dawaynaya laftiisa siduu yahay ayay ku xidhan tahay oo wuxuu yidhi ibnulqayim ducadani waxay ka dhigan tahay iyo baryadan ilaahay aada baryiisa iyo ruqyadani waxay ka dhigan tahay leebkaa qaansada laga tuurayo haddii qaansadu ay tahay mid xoog badan leebkasoo meel fog ma gaadhsiinayso wahaakadaa ducadaadan hadduu qalbigaagan yahay mid qawi oo macmuur biliimaana iimaan lagu camiray dee ducadii meeshii la rabay buu gaadhsiinaya haddii kale dee halkan agtaaduma ku dhufan meel shishaba gaadhsiin maayo ducadaadii meesha marka ay kasoo fulayso ayay ku xidhantay wuxuu yihi fa qawluhu subxaana wa tacaala qowlka ilaahay uu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim fiiha waxaa ku jira aayaddaasi tawxiid ululuhiya baa ku jira ilahay in cibaadada lagu keliyeeyo oo dee lafdiga allah ba ayna tusinayo macnihiisuba uu yahay ka cibaado keliyadii xaq u leh iyo wa tawxiid alasmaa'i wasifaat ilahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa in lagu keliyeeyo oo saddexdaa magacee magacyada ilaahay ka midaa ku jira dee allah iyo alraxmaan iyo alraxiim mid walibana wuxuu koobsanayaa magacyadaas sife ilaahay uu leeyahay labada magacee dambe sifatu raxma ayay koobsanayaan inuu ilahay ku sifaysan yahay sifada naxariista magacana sifada uluuhiyada ilaahnimada iyo cibaada inuu keliya xaq u leeyahy wa qawluhu ilaahay uu yihi alxamdu mahadli lilkeed lilahi ilahay baa usugnaatay rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood ahaa fiiha waxaa ku jira tawxiid aluluhiya baa ku jira oo lilah ayaa tawxiid aluluhiya ku jira oo macnaheedu yahay ka keliyadii cibaado xaq u leh wa tawxiid arububiya baa ku jira oo dee rabbi alcaalamiina waa taa la yidhi caalamiinta o dhan in rabbi u yahay kelidii baa la tilmaamay wa tawxiid alasmaa'i wasifaati baa ku jira in ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa lagu gaar yeelo oo dee magacyadii ilaahay laba ka midaa ku jira oo allah iyo alrabu ya iyo sifooyinkii ilaahay laba ka mid ah sifat aluluhiya sifat rububiya wa qowluhu ilaahay uhi alraxmaani araxiim ilaaha ku sifaysan naxariista ballaadhan ee alraxiima naxariistiisaasi miday khalqigiisa gaadho maaliki yowmi ddiin ee maalinta la ysxisaabinaya la ys abaalmarinayo ka iska leh fiihimaa waxaa ku sugan labadan aayadood aydan tawxiid alasmaa'i wasifaat wa tawxiid arububiya oo marka la yidhi maaliki yowmi ddiin ka iska leh qiyaamaha iyo aakhiroo dhan de macnaheed waxay noqonaysaa ilaahay rabbinimadiisa in la sugaayo oo lahaanshuhu mulkigu rabbinimada ayuu ka mid yihi tawxiid alasmaa wasifaatna waa ku jiraa oo araxmaan araxiim waa laba magaco ilahay magacyadiisa ka mida laba sifana waa wataan oo ilaahay sifaatkiisa ka mida wa qowluhu ilaahay uhi iyaaka nacbudu ilaahay adoo qura ayaanu ku caabudaynaa wa iyaaka nastaciin adigoo qura ayaanaanu ku kaalmaysanaynaa fiiha waxaa ku jira tawxiid aluluhiya ilahay in lagu gaar yeelo cibaadada oo adoo quraanu ku caabudaynaa markaase haddana kaalmaysigii oo nooc cibaadada ka mida gooni loo sheegay ahamiyada u leeyahay awgeed wa qowluhu ilaahay uu yihi ihdinaa nagu hanuuni asiraata jidka almustaqiima ee toosan siraata aladiina kuwii jidkooda ancamta calayhim aadu u nicmaysay oo ah nebiyada iyo saalixiinta iyo shuhaadada iyo sidiiqiinta si aayadda suuratu nisa ay tilmaantay oo hayri almaqduubi calayhim kuwii loo cadhooday aan ahayn wala adaalliin kuwa hallowsanna ee xaqa garab marsanna aan ahayn fiihimaa waxaa ku sugan tawxiid aluluhiya ilahay in cibaado lagu gaar yeelo waayo jidka mustaqiimka waxaa ka mida in ilahay cibaado loo gaar yeelo iyo wa tawxiid almutaabaca raacitaanka in rasuulka lagu gaar yeelo aayaddan ku sugan waayo jidka toosan baaba dee macnihiisu kaa u yahay kuwa loo cadhoodo ilaahay aad baan ku sheegayani waa yuhuud sida rasuulku uu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam waxaana loogu cadhooday xaqii oo ay garanayaan oo cilmi ay u leeyihiin ayay iska garab mareen cilmigoodii bay ku camalfali waayeen kuwa daaliintee lunsanina waa nasaariyo kiristaan waxaanay u lumeen ilaahay bay jahli ku caabudeen iyo aqoon daro taana lumitaan baa ka dhashay saa awgeed ba waxay culimmadu odhan jireen sida sufyaan oo kale laga soo wariyo sufyaan athawri qof kasta oo luma oo ummadda nebi maxamed culimmadeeda ka mida waxaa ku sugan weekaansho uu egyahay yuhuud waayo dee isagoo cilmigii garniyuu lumay yuhuudina iyagoo cilmigii iyo aqoontii labay lumeen qof kasta ummaddan nebi maxamed caamadeeda ka mid oo lumana waxaa ku sugan weekaansho uu egyahay nasaariyo kiristaan waayo nasaara waxay lumeen jahli sababtii ayay u lumeen waxaad eegtaa buri sheekhu kitaabka la sharx caqiida taxaawiya iyo kitaabka la dhado aljaamic alfariid wallahu aclam qaybaha tawxiidka waxaynu garanay tawxiidka macnihiisu inuu yahay keliyeynta rabbi subxaanahu wa tacaala qaabka loo keliyeeyo iyo duruqda loo maro keliyeyntiisuna inay tahay afar qaybood ayuu sheegay mualif afartabana laga helayo suuratu alfaatixa halkana waxaa uu ka gelayaa qaybahaasi siduu uka u kala tafsiilin lahaa ee u kala dhigdhigi lahaa wuxuu ihi marka alawalu ka koowaad waa tawxiid rububiya ilaahay subxaana wa tacaala in lagu keliyeeyo rabbinimadiisa oo macnaheedu yahay in la aamino la ictiqaado ilaahay subxaana wa tacaala inaanay cidno lawala wadaagin mulkiga iyo lahaanshaha caalamka cid kasta oo mulki sheegatana shayga ay mulkigiisa sheeganayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala bixiyey oo iska leh kumana laha shaygaasi tasaruf iyo maamul sii daysan ee ilaahay subxaana wa tacaala xuduud ayaa uu dejiyey shaygaa sida u isticmaali lahaayeen meeshii ay ka qaadan lahaayeen iyo meesha ay dhigi lahaayeen sidaasoo kale waa in la aamino khalqiga iyo abuurka inuu ilaahay la gaar yahay subxaana wa tacaala khalqigana waxaa looga jeedaa aliijaadu min cadam shayga oo aan jirin in la jirsiiyo taa ilaahay baa la gaaro subxaana wa tacaala laakiin addoomuhu waxay samayn karaanoo ilaahay awood uu siiyey taxwiilu shay min suuratin ilaa suuratin ukhraa shaygii inay qaab ka bedelaan oo qaab kale ay u bedelaan marka waa taxwiil waa bedelitaan khalqi rasmiya maaha inay ciiddii xadiid ka dhigaan ama geedkii inay loox ka dhigaan oo albaabo iyo daaqada ay ka sameeyaan laakiin ka abuuray ee isagoon jirin jirkiiyo waa rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo tawxiid rububiya hoos imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maamulka iska leeyahay waa in la rumeeyo oo la ictiqaado arrinka noocaasiya oo cidna aanay la wadaagin maamulka caalamka rabbi isaga ayaa leh ilaahay qadarkiisa ayaa uu ku maamulaa kadalika ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku maamulaa sharcigiisa iyo diintiisa saddexdaasi arrimood qofka cid kale u nisbeeya ama u tiiriya wuxuu noqonayaa qof ku dhacay shirkun fi rububiya oo yidhaahdo cid kale ayaa wax abuurtay ama cid kale ayaa caalamkan iska leh ama cid kale ayaa maamul xaq u leh waan allah ahayn subxaana wa tacaala wuxuu uhi sheekhu tawxiid rububiya huwa isagu ifraad allah waa ilaahay in lagu gaar yeelo fii afcaalihi afcaashiisa oo la dhaha afcaasha caynkaasiyo isaga ayaa la gaara oo cidi lama wadaagto alkhalqu waalmulku waaltadbiir wamacnaahu macnihiisuna waxa weeyaan ana allaha ilaahay huwa isagu almutafaridu ka la keliya inuu yahay bilkhalqi abuurka iyo walamri amarka oo looga jeedo maamulkii ilaahay subxaana wa tacaala uu awaamirta bixinayay qadariga iyo tasharciga iyo walmulki lahaanshaha ayaa ilaahay uu la gaar yahay iyo watadbiiri kala wadista wlmuujidu inuu yahay ilaahay ka jirsiye lihadihi alkaa'inaat ashiyaadan jirta min alcadam iyagoo aan jirin ila alwujuud jiritaanka keenay biduuni shariikin iyadoo cid arrimaha la wadaagta aanay jirin walaa muciin cid ku kaalmaysanahaba yaraatay aanay jirin hal ataa cala alinsaani xiinun min addahri lam yakun shay-an madkuura waa kale rabbi subxaana wa tacaala insaanka ma soo maray wakti aanu ahayn wakti uu ahaa ana waxaa laga sheegi karinba wax la sheegaba aanu ahayn dabeeta ilaahi subxaana wa tacaala uu jirsiiyey fajacalnaahu samiican basiira buu ilahay fahuwa ilaahay alkhaaliqu waa ka wax abuuray wa huwa alaamiru waa ka amarka bixinaya xaqu laynu amar bixiyo laga amar qaato wa huwa almaalik waa ka lahaanshaha leh wa huwa almudabbir waa ka kala wadista liyo maamulka waxdahu kelidii laa shariika lah cid la wadaagta iyadoo aani jirin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya towxiid rububiya alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay oo xaq u leh oo gaar ay u tahay mahaddaa dhammayska tiran ilaahi rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa alcaalamiin waxay qur-aanka ugu soo aroortaa laba macne iyadoo looga jeedo khalqiga oo dhan sida halkan oo kale waxaa kale ugu soo aroortaa qur-aanka iyadoo looga jeedo mukalafiinta jinka iyo insiga tabaaraka aladii anzala alfurqaana calaa cabdih liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamiinta halka waxaa looga jeedaa kuwa loo digaayo ee u habboon inay mukalafiin noqdaan oo ah aljinu waalins marka rabbi alcaalamiin macnaheedu waxa weeye ka caalamiinta oo dhan abuuray caalamiinta oo dhan iyo waxay gacanta ku hayaanba iska leh caalamiinta arrinkooda oo dhan caalamiinta oo khalqiga oo dhana maamulo oo kala wada fii sittati mawaadica lix meelood bay ku soo aroortay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin fi lqur'aan qur-aanka dhexdiisa wahiya kamaa yali alfaatixa alancaam yunus alsaafaat azumar iyo raafir lixdaa meelood bay ku soo aroortay waxaanay sugaysaa tawxiid rububiya ilaahay inuu rabbinimada la gaar yahay wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi ina rabbakum rabbigiin bimacnaa ka idin abuuray ee idinka idin leh ee maamulkiinana leh allahu ilaaha macbuudkaa xaqa weyn alladii kaasi oo khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka abuuray samooyinkuna waa toddoba sida qur-aanku uu sheegay waalarda dhulkana abuuray dhulkana waa jinsul ardiyo dhulalkii oo dhan baa looga jeedaa dhulalkuna waa toddoba sida qur-aanku uu ishaaray sunnada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ay tasriixisay ay caddaysayba man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqa yowma alqiyaamati min sabci aradiin ee uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka taaka in leegoo dhula dulmiya waxaa qoorta loo geliyaa maalinta qiyaame toddoba dhul macnaa dhulkan sare iyo lixda kale ka hooseeya waayo qofku meeshaa uu iska leeyahay wixii ka hooseeyana isaga ayaa leh ilaa laga gaadhiyo meesha waxa weeyaan khalqigu uu ku dhammaanayo oo macaadin iyo khayraad wixii qofka dhulkiisa laga hela isaga ayaa leh wixii ka sarreeyana isaga ayaa leh ilaa samada laga gaadhiyo oo hadduu qof idhaahdo gurigaaga hawadaa ka sarraysan dhisanaya xaquma lah adiga ayaa iska leh buqcadaada wixii xagga hoose iyo xagga sare kaga toosan waa ukduubah beenah iyo khuraafaad waxaa juquraafiga lagu sheegoa inay dhulalku sagaal yihiin oo la idhahdo qoraxda agteeda meeraysanaya hada laa asla lahu walaa asaas waana mukhaalif lilqur'aan waxaana waxa weeyaan uu tilmaamay rabbi dhulalku inay toddoba yihiin oo ay naga hooseeyaanna kan aynu ku taagannahay iyo lix kaloo kasii hooseeya fii sittati ayaam lix maalmood gudahood buu rabbi ku abuuray subxaana wa tacaala dhulka abuurkiisa ayaana ka horreeyey samada abuurkeeda sida ayaad qur-aan oo kale ay tilmaamayaan huwa aladii khalaqa lakumaa fi lardi jamiica uma istawaa ila asamaa ayuu ihi rabbi subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala